baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta su-aal la weydiiyey wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle su-aalaha ugu badan ayaa ahaa kuwo ku saabsanaa miisaaniyadda sanadka iyo dhaqaalo koror ay wasaaraddu maalmahan hore uga sii hadlashay warbixintan dhinacyada badan taabanaysa waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta hortegay xildhibaanada baarlamanka halkaasoo ay ku weydiiyeen su-aalo ku aadan miisaaniyadda labada kun iyo toddobiyo tobanka kaasoo xildhibaanada loo qeybiyey labiyo tobankii bishan ugu horeyn xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka ayaa wasiirka maaliyadda weydiiyey su-aal ku saabsan farqiga u dhexeeya miisaaniyadihii hore iyo midda sanadkan su-aashayda waxaa weeye miisaaniyadda mudane wasiir maxay ka bedelan tahay miisaaniyadihii hore oo loo keeni jiray golaha kan maadaama adiga aad tahay wasiir cusub oo la tegay wasaaradda falsafada cusub oo lagu maareeyo arrimaha maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa su-aashii uu weydiiyey xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil qaabkan uga jawaabay maaliyaddani waa maaliyaddii laba kun iyo lix iyo tobankii lasoo diyaariyey inteeda badan sidii maaliyadda loosoo diyaariyey unbay unbay tahay anigu ta cusubaan diyaarinaya waa ta idiin iman doonto dhowaan ee sanadka dambe wixii la socda waa koob ta labaad miisaaniyaddu waa laba qaybood bay tahay qaybna waa kharashaadka qaybna waa dakhliga tallaabooyinka badan ee la qaaday waxaa ka mid ah inaan hirgelinay tallaabooyinkii aan idiin sheegayey ee geedi socodka xafiiska daynta soomaaliyeed waxaad ka warqabtaan waxa weeye qof walo maanta mushaare ka qaata halkan inuu account leeyahay intiisa badan aysusay intiisa badan ya awsay waxaan odhan karaa boqolkiiba toddobaatan ama sideetan dadka mushaarooyinka qaataa waa la dabageli karaa waa la ogaan karaa in qofkaasi lacag ka qaatay dhibaatooyin badan oo burbur badan baa ina soo marayo sida qof walba loo dabi kara loo ogaan karaa ma fududa laakiin arrin arrintaas si weyn baan ugu jiraa number two waad og tihiin kharashka yareeyaa la yidhi kharashka waxaad waxaysataan ku simaalayo ku ogeysiiya iyadana inaan wax dambe la qorin oo aan lasoo tuulin dad fara badan oo lacag loo hayo taasina iyadana wuu kaga duwan yahay sidoo kale xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa wasiirka maaliyadda weydiiyey su-aal la xiriirtay arrimaha ku wajahan daqli kordhinta ee ay dowladdu ka samaysay ilaha dhaqaalaha dalka waxaad noo sheegtay dhowr jeer sidaan ku leebahay idaacadahana ka dhegaysanay in dakhliga soo xarooda boqolkiiba sagaashan oo kordhay miisaaniyaddii laba kun iyo lix iyo toban lagu shaqaynayana waxaa sheegtay in la dhimay marka meeshaas waad ku kay qaba la-dee inaad ku kay qabatid horta waa rabaa hadii dhaqaalihii soo kordho waxayd miisaaniyaddu inay kororto marka dhaqaalihiina waa kordhay miisaaniyaddiina waa la dhimay lacagtaas markiyaa qaadanaya inaad horta noo sheegto waa rabi laha inuu naga jaahil bixido wasiirka maaliyadda oo ka jawaabayey su-aasha xildhibaan mahad ayaa sheegay inay jirto daqli kordhin ay samaysay xukuumadda balse sida la sheegayo aanay gaarsiisnayn boqolkiiba sagaashan horta anigu ma odhan karo dakhligii soomaaliya sagaashan buu kordhay ma odhan karo sagaashan boqolkii waa kordhay meeshaan ku idhaha soo wuu kordhay laakiin waan waana ku faraxsanaa in saa idhaha aan idinka warramo arrintaan eeg waxaan idhi boqolkiiba sagaashan buu idin kordhay dakhligii soomaalida badadkii ma odhan karo mana odhanoo waa khalad weyn weeye meeshaan ku idhi waan maqlay maalmaha dhaweyd baan maqlayn saalo yidhi leeya ma odhan laakiin maxaan idhi dakhligii wuu kordhay baan idhi anigoo faraxsan baan idhi hadday soo kordhaana waan sheegi hadduu hoos u dhacana waan sheegi laakiin kor baan ma meel baan ka dhacay ma meel baan ka dhacay waxaan idhi baan idiin sheegaya walaalayaal si fiican aan isku fahamna waxaan leeyahay waxa waxaan idhi waxa weeye meesha waxay naga soo galaan federal government wax ka soo galaan waa dekada iyo airportka meel kale waxay naga soo galaan ugu dambayn xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka fakar duwanaa xildhibaanadii horay su-aalaha u weydiiyey wasiirka ayaa soo dhoweeyey qorshaha miisaaniyadeed ee ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda waxaana uu ku dooday in dhinaca kale dib loo eego qorshaha xisaab xirka miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka miisaaniyadda wasiirka iyo tiimkiisa way ku mahadsan yihiin in ay ka muuqato falsafad cusub oo miisaaniyadda lagu dhisayo oo ah waxa aad haysatid kharash garee waxa aaday haysaninne dayn ha ku gelin falsafadaas aaday u fiican tahay maxaa yeelay waddankan daynkiisaoo dhan wuxuu ku yimid waxa aaday haysan kharash garaynteed marka wasaaradda iyo tiimka cusub waa ku ammaanaynaa inay falsafadaas la yimaadeen inta kalena ay ballan qaadayaan sidii lagu bixin karo mar alla markii wax soo kordhanba in la bixiyo mudane gudoomiye waxaa kaloo naloo hordhigay oo aan barlamaanku ka hadlin intii hadashay xisaab celintii miisaaniyadda labada kun iyo shanta shan iyo tobanka iyo xisaab celintii miisaaniyadda labada kun iyo lix iyo tobanka labadaas sano mudane gudoomiye waa naqaanaa sababta waktigan xisaab celintaas in barlamaanka lagu soo celiyo ee u dhacday maxaa yeelay xisaab miisaanadii labada kun iyo shan iyo tobanka iyo labaiyo toban labada kun iyo lix iyo tobanka noocii loo isticmaalay nooc wanaagsan ma ahayn waxaad la socotaa mudane guddoomiye in iyo mudane wasiir in hanti dhowraha qaranka labadaas sano uu ku tilmaamay labadii sano oo ugu musuq maasuqa badnaa waddankan rag badan oo hadda halkan microfoonkan ka hadlay ay yidhaahdo ciidanka lacag ha la siiyo ciidanka ka hadlaya shan boqol ha la gaadhsiiyo xagga ha la waxeeyo waxaad la socotaa mudane guddoomiye in hanti dhowr uu yiri waxbaa ku maqan iyagaas hadda meeshaan ka qaylinaa qaarkood waddanka mudane guddoomiye sida hanti dhowraha qaranka uu noo sheegay waa la dhacay su-aalaha ay maanta xildhibaanadu weydiinayeen wasiirka maaliyadda ayaa ka dambeysay kadib markii arbacadii aynu ka soo gudubnay xildhibaanada loo qeybiyey qoraal ku saabsan miisaaniyadda labada kun iyo toddobiyo tobanka ee dowladda federaalka taasoo maalmihii ugu dambeeyeyna ay xildhibaanadu ka soo baaraandegayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho